deegaanka cabdile biroole ee gobolka jubbada hoose iyo ee koo bulshada ka dhaqan deegaanka saytiskoyo ku faa'iidaysadahayan wal soo saarka biro iyo oona beeraleyda iyo kaa beeradahayan dalaqyada shalgadiisan ee isticmaalayeen bulshada soomaaliyeed deegaanka cabdile biroole beeraleyda cabdile birooleh oo ah beeraley beero cabdile birooleh oo ah beero roobaadka waliba dowlad goboleedka jubbaland iyo ku codsadeena iyo ku caawid qalabyada siyoon kordhiyan wal soo saarka iyo ka maarayayaan nololatiida beeranayo ha ku saarayaan beeraha ee webi aan ku tiirsaneen qota ee tacbada badarkaasna isticmaalo ee in muddo badanna ay saameeyeen abaaro ba'an ilaahay unbaan u sheeganaynaa hona ka bixi kara dadka waxay uga faa'iidaystaan haddii ilaahay wax ugu soo bixiyo dadka cunno ahaan dhan kasta way u isticmaalaan wax kale oo ma artay ay isticmaalaanba waa iska yaryihiin dadka xoolama haystaan buulida halkaa deegaankana iska joogaan badarkaas ayay cunaan badarkii hadday abaaro saameeyeen marka isticmaalkoodii waaba iska khayraadsan yahay
jasaakum allahu bilkhayr beerahan horta waa laga faa'iidaystaa horta matoor maaha webi ma lahan waxaa yaala mataqaanaa beer roobeed waaye beer roobeedkaa markuu roob daa alxamdulilah rabbilcaalamiin kuwii sheebtahay waa kuwa hadda dhul kalena waa arkaysaaba waa saanay noqdeen waayo waxaa ka jira dalka roob yarow baa ka jira abaaraa ka dhacday wax badar ahoo ku yaalana ma lahan laakiinse waxaa waye alxamdulillah rabbilcaalamiin wuxuu ilaahay keenay waa ilahay in lagu xamdi ayaa fiican alxamdulillah hadda waxaan leenahay haddii annaga aan caafimaad qabna dowladda ayna haysan waxaan u rajaynaynaa kolley in wax noola qabad waan rajaynayna insha allah waxaan ka codsanayaa insha allahu sida ugu dhaqso badan in ay la soo gaaraan dadkan sideedaba wakhtiyaha isticmaalka ee beeraha ee ay jiraan baldoosyihii agabkii lagu isticmaali lahay lagu fali lahay wixii maartay alxamdulilah looga faa'iidaysa lahay maartay dadkaas beeraha maartay ku tiirsanaa waxaan doonaynaa marka cid alle ciddii wax u qaban laheeday ama taageeri karta dadkaas agabka beeraha sida baldoosyada sida daawada beeraha wax uga bixi waayeen ay uga kaalmaysan lahaayeen si dhab ah in maartay loo soo gaaro dadkaas ee wax looga qabto jasaakumullahu bilkhayr waxaan ka codsanaynaa in ay noo keenaan waxaa nooga daran xiliyaha beeraha ee la tacbado makiina iyo beeraha fashaa jirto waxyaabo daawooyin waxaa jira oo kimikaalis ah oo mataqaanaa lagu sameeyo beeraha cayaanka looga reebta kuwii waama haysano beertan waxaa looga yaaba in la tacbo galiyada markii ay dhalinaysa iyo ilaa ay ka karto la agtaanaad cayaan le ascun intaa laga waardiyo taas ayaa nooga dhib badan waxaan leenahay dadka ayaga horta oo annaga naamida waxaan leenahay tacabka la adkaado dowladduna waxaan u sheeganaynaa in ay waxnaga qabato ayaan rajaynayna insha allah bidla kariim bulshada soomaaliyeed weliba ayooyin ahaanayo nololatiida iyo ka tiirsanta tacbashada beero iyonay xoolaa